bismillaahi raxmaani raxiim kusoo dhowaado qodobada warka caawa kuwooda ugu door koran waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo war ka soo saartay dagaal ka dhaca shabeellaha dhexe ganacsatada iyo gaadiidlayada magaalada jowhar oo soo dhoweeyey dubudhiska wadooyinka magaalada oo meel wanaagsan maraya maamulka koonfur galbeeto oo degmada afgooye ka dhagax dhigay waddo laami ah maamulka somalilan oo mas-uuliyiin u dirtay gobolka awdal warka caalamkana waxaad ku dheegeysan doontaan netanyahu oo ka walwalsan qorshaha uu trump leeyahay
soo gudbinta warkan waxaa suurto gelisay warshadda shafayse biyaha ee isnaay noocyada kala duwan ee warshadda biyaha isnaay ee idiin diyaarisay waxaa ka mid a labaatan liitar shan liitar ilaa liitar iyo bar waxaana lagaa siinayaa qiimo aad u jaban
dhegeystarintaasi waxay ahaayeen qodobada warka caawa kuwooda ugu door koran markan waad kusoo dhawaataan warkii faahfaahsan dowladda falak soomaaliya ayaa war ka soo saartay dagaal ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe sumeeya daare ayaa faahfaahinaysa wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa war ka soo saartay dagaal xoogan oo maanta ka dhacay deegaanka jabad gudane ee gobolka shabeellada dhexe dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in al-shabaab lagu jebiyey weerarkii ay kusoo qaadeen deegaankii lagu dagaalamayna ay gacanta ku hayaan ciidamada dowladda war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga ayaa waxaa lagu yiray ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ayaa fashiliyey weerar ay maleeshiyaadka al-shabaab kusoo qaadeen deegaanka jabad gudane ee gobolka shabeellada dhexe ciidanka ayaa hadda si buuxda gacanta ugu haya deegaanka kadib markii cadowga loo geystay jab xoogan iyo khasaaro badan waxaa hadda socda howlgal ballaaran oo isugu jira sifeen iyo sugid amni kaas oo lagu ciribtirayo haraadiga maleeshiyaadka al-shabaab si looga hortago iskuday kasta oo ay dib isugu soo abaabulaan ama ay ku carqaladeeyaan nabadda dadka deegaanka ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkan sidoo kale war-saxaafadeedkan ayaa waxaa lagu sheegay in ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ay mar kale adkeynayaan go-aankooda ah inay sii wadaan howlgallada ka dhanka ah al-shabaab si loo sugo amniga loona difaaco shacabka soomaaliyeed sida lagu sheegay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya ganacsatada iyo gaadiidleyada magaalada jowra ayaa soo dhoweeyey dibudhiska wadooyinka magaalada oo meel wanaagsan maraya cali taliya cabdi ayaa inoo faahfaahinaya muddooyinkii dambe magaalada tani jowhar ee caasimada dowladda hirshabelle waxaa ka socda dibudhiska wadooyinka markaa isku xira xaafadaha magaalada tani jowhar ee caasimada dowladda hirshabelle mashruuca kan ee dibudhiska wadooyinka ayaana markaa qayb ka ah dadaalada horumarineed ay dowladda hirshabelle ku horumarinayso kaabayaasha dhaqaalaha si loo fududeeyo isku socodka bulshada iyo sidoo kale gaadiidka qaar ka mid ah gaadiidleyda iyo sidoo kale ganacsatada magaalada tani jowhar ayaa si wada jir ah waxay u bogaadiyeen dadaalada markaasi dowladda hirshabelle ee dibudhiska wadooyinka caasimada ee dowladda hirshabelle ee jowhar iyadoona markaasi muujiyey rajada ah in mar allaala markuu dhammaado mashruucan uu si buuxda u dhammaadana uu si weyn uga qayb qaadan doono horumarka markaasi guud ee magaalada tani jowhar walaahi caasimadda waxaa ka socda laamidhisid oo gobolka aad iyo aad ugu baahnaay waanu ku faraxsanahay laamiga oo caasimadda hirshabelle laga dhisaayo waxaad dirtaan bilaawna maanayantaan muddadunkaana soo socday bulshada reer joorn waxay u baahneed waaye waan soo dhaweynaynaa in alaal intii oo shaqadaan kuwa leh waan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha hirshabelle ganacsata ahaan waxaa u baahnayn waaye oo meesha yaallo ganacsatana waa ogtahay mar walba markay alaab keensanayso mise waxa ay keensanayso wadda nadiif ay u baahan tahay waddadana waxaa u baahi qabna waaye in badan aad sugayni waqti badan ku haminayni ugu dambeyn hadda waan helnay
magacaygu axmed maxamed cali ku sugan degmada jawaar aad iyo aadaan ugu faraxsanaaleh meesha inaa dhismaha si waxanay u socdaan bilicda magaalada caadi usoo baxaysaa garoomanka dhismaha wuu socdaa horumar waxaana rajaynayna insha allah
waxaa ka mid tahay dhallinyaradii gaadiida magaalada ku dhex wadaa bal waxaad warbixin laga siisaa farqiga u dhaxeeyo dibdiskan wadooyinka la dilaaday waa dhibaato ku qabtay wadooyinka
wallaahi sadar muuqda su-aal ka dhanaan lahay qof kastoo indhale waa arki kartaa bilicda magaalada si usoo baxayso sidii hadda u socdaan dhismaha waxaan rajeynaa sidaan sii ka waxnina u sii socotay dhismaha
gaadiidley ahaan maxaad dareemaysaa wallaahi waa ku faraxsannahay in meesha noo dhiso waana tixgelinaynaa
dhalinyarada jeclaystay inay wadankooda hooye ay ka tagaan oo ay dexdiibaan xag ugu dhaafaysan wallaahi dalkaada oo meel ku anfaco inoo jirnaan rajo aan ayuu malaynaa meel oo meel ku dhalatay iyo meel kala shisheeye kala farqi waaye shaksina ma aano meel waxaa ku maya meel aad xukumaysay laba miday kala tahay
meeshaan shalay taagnan iyo meeshaan maanta taaganahay wax kala duwan waaye shalay dhismooyinka waddooyinka waxay iska ahaayeen marka qaarkood in hay-adalo kale ay iska soo qaataan ngo oo kaaweyn lagu shubo laakiin maanta isbedelo oo muuqdo oo yani oo weyn aa jiro sababtoo ah waddooyin laamiya loo saarayaa waddooyin cusub oo haddana nii sheegay aan weli la saarin jaaya kaawa xataa oo asaaskoodii maclin waxa dhanba oo hadda maclin marshabiidadooda la saarayoona way jiraan nii sheeg waa ku faraxsannahay horumarada iyo dhaqdhaqaaqyada hadda oo ka socda isbeedka gaar ahaan gobolka shabeellada dhexe aadan ugu faraxsannahay waa wax aan la soo koobi karin maamulka koonfur galbeed ayaa degmada afgooye ka dhagax dhigay wadda laami ah ibraahimayow ayaa afgooye ka soo diray iyada oo laga duulayo fududaynta isu socodka suuqa iyo horumarinta dhaqaalaha degmadan wasiirka wasaaradda amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoosu ay weeliyaan guddoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada ku-xigeenadiisa iyo saraakiisha amniga ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay dhismaha waddooyin cusub oo dowladda hoose ee degmada afgooye ka hirgelinayso gudaha suuqa ugu weyn degmada afgooye ee hilwaaley waddadan maanta la dhagax dhigay ayaa isku xidhaysa suuqa caanaha ilaa iyo waddada weyn ee hilwaaley guddoomiyaha degmada afgooye ahna duqa magaalada suldaan cabdulaahi maxamed cusmaan hiraabe ayaa shacabka degmada ugu baaqay inay u hoggaansamaan awaamiirta maamulka degmada iyo laamaha amniga waxa uuna ballan qaaday in degmadan aysan sii ahaan doonin abasiib lana bixinayo waddooyin waaweyn in la dhagax dhigo waddooyinkaas oo ka kooban toddoba kilomitir iyo bar waxaan rajaynaynaa waddooyinkaa markii la hagaajiyo in bilicda iyo maintainansiga inay sii jiraan waddooyinkaas waxaa laga rabaa dadka shacabka iyo ganacsatada degmada degan annaga waa dhisaynaa idinkaa faraan iga qaadaynaa marka waxaa la rabaa qof walba inuu waddadiisa ilaadsado waddooyinkan meeshaan awal waxay ahaan jirtay waa meel iskuroran ah ciriiri ah lamagalaay ah maamulka gobolka oo guddoomiyaha horkacaayo ayaa dhexda u xirtay maamulka degmadana way fulinayaan maalin bay u taagan yihiin waddooyinkan keliya ma noqon doonto afgooye maamulka gobolka wuxuu ballan ku qaaday inay abasiib sii ahaan doonin cid walba oo abasiib degan haddaba ha iskaga sii kacdo intaan keliya ma sii ahaan doonto howlgalka wuu sii fudi doonaa afgooye oo dhanaa waxaa laga dhigi doonaa waddooyinkeeda waddooyin waafi ah oo la mari karo lagu shaqayn karo cid walba waxaan rajaynaynaa inay amarkaas qaadan doonto laamaha amnigana insha allah iyagana waxaa laga faraya inay cid walba ay u arkaan carqalad inay wadaan inay laamaha amniga sharciga waafajiyaan anigana macnaha waxaan u taagannaha inaan la shaqayno laamaha amniga mar walbaba shaqadaan ma fulin lahayn haddii la helayn amni guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose mudane ibraahim aadan cali najax ayaa maamulka degmada afgooye uu hogaamiyo guddoomiye suldaan cabdulaahi hiraabey waxa uu ku ammaanay horumarinta kaabayaasha iyo horumarka degmadan maamulkan guddoomiyihii hiraabe ee degmada afgooye hogaaminayo runtii maamulkii ugu waxqabadka fiicnaa degmadan afgooye soo maro inta hadda aniga aan ka xasuusto muddo fara badan ayaan waxaan xeerinaynay in magaaladan maadaama dad daruufaysan ay ku nool yihiin wax badan oo dowladnimada kor u qaadi lahaa la qaban lahaa ayaa hoos loo dhigay iyadoo la leeyahay qof muwaadin ah oonan hadda xamili karin inuu qaxo ama gurigii uu ku jiray ka baxo ama hadda meel kale aan heli karin iyadoo laga fiirinayo laakiin dowladdii waad ka warqabtaan waxqabadaa la rabaa magaaladan xilliyada roobka meel yar biyo hadday saan ugu da'aanba oo ma roobkii uu ku da'aba biyo yar ay fadhiistaan sawiro inta laga soo qaada ayaa dowladda lagu barobagaanaa waxaa la dhahaa dowladdu wax ma qabato magaaladii maxay ahayd sidaasaa la yeelaa haddana hadday dowladdii go'aansato inay jididkii furto oo ay dhisto oo sharciyaddii dowladnimadii kor loo qaadana dad bay haddana dhibtaaho ayaa qayliyo laakiin waxaa noo qurxoon magaaladan in dib loo dhiso waddooyinkeeda dib loo dhiso annaga ka maamul ahaan annagoo isku duuban dowlad ahaan waxaan shacabkan u ballan qaadaynaa adeega dowladnimada ee qurxinta bilicso celinta degmadan sida loo bilaabay waay dib dambena loo joojin waayo qof walba oo muwaadin aan waxaa la rabaa maamulkaas inuu la shaqeeyo ciidankaas amniga inuu la shaqeeyo wixii aan ku caawin karna dadka abaalaysan ee walaalaheen ah ee mas-uuliyadooda aan annaga haynana waa lagu caawin doonaa haddii alla wasiirka amniga gudaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane xasan cabdulqaadir maxamed ayaa sheegay in maamulka iyo shacabka degmada afgooye ay kaalinta koowaad uga jiraan horumarka ka socda gobolka shabeellaha hoose
degmada afgooye amnishay ku qayb qaadadaaya number one qole kale ku qayb qaadadaayana bilicdii magaalada ku qayb qaadadaaya magaaladan afgooye sida hore lan sheegay meel dalxiisu ingmeeli dalxiiska somalilan kooy jaray hadda dheegin lagato jidlaang nagato rafaadkaaska jarow nasiib daro wiimu laakiin dalkeen dhanba burburay walay ha naga haytana marka taarikh taarikhooga soomaali kumad eh magaaladii dalxiiska oo afgooy hayti dadki kooyo jareen caanada laka dhama jaray beero la seeda jaray yaha naga haytan dadaalkaas inka dhiirigeliyaana san garab surugno si isan wada shaqeeya saan oo markas isan insurunting waliba sinka dhiirigeliyaana ilaahay idin shay in si isa ku fayl isan insii wadaanasa inka dhiirigeliyaan wali hore inkoynay jidad la dhisaayo cabalstonge oo hore isan dhagax dhakaasan iyo markhaati ku hayni haddana haang oo geeka jaaya iyo markhaati ku ana barno wali kooy doonay haanolaame eh saasoo kale wali inmaha nagaana buundadii iyana in la dhisi walnin sheegi magaalada horumarkaas guud ku socdo yasin kumaha nagaana degmooyinka gobolka shabeellada hoose tartanka ka jaraan haddii haada lahaytay amniga haddii haada lahaytay bilicdii haddii haada lahaytay in dadka shacabka ee wallan qobado intaba tartanka ka jaraan marka afgooye wala rajeeya sanadka markii dhammaado in qiimeynta number one ku galla ya rajeeya maamulka somalilanna ayaa mas-uuliyiin u diray gobolka awdal daahir abshir ayaana faahfaahinayaa tan iyo markii ay soo baxday hadalhaynta sheegaysa in maamul hoostaga dowladda federaalk soomaaliya loo aqoonsanayo gobolka awdal iyo deegaanada kale ee soo raaca ayaa arrintaasi waxay walaac xoogan ay ku abuurtay maamulka somalilan hogaamiyaha maamulka somalilan cabdiraxmaan ciro ayaa wasiirkiisa amniga waxa uu maanta u diray magaalada boorame ee gobolka awdal halkaas oo ka dhacay dagaal ciidamada booliska iyo sidoo kale shacabka u dhexeeya shacabka gobolka awdal ayaa ka biyadiiday islamarkaana ka banaan baxay aqoonsiga maamulka yahuudda uu siiyey maamulka somalilan taas oo keentay in gacanta somalilan uu ka baxo gobolkaasi wasiirka amniga maamulka somalilan cabdulle maxamed carab sandheere ayaa markii uu gaaray magaalada boorama waxaa la wariyey inuu doonayo inuu qaboojiyo lana dembiyey xiisada somalilan kaga furan gobolka awdal si uusan mar kale kacdoon ka dhana somalilan uusan uga dhicin gobolka awdal wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya oo maalmihii ugu dambeeyey ka hadlaya magaalada laascaanood ayaa sheegay inay socdaan qorshe la doonayo in lagu aqoonsado gobolka awdal iyo sidoo kale deegaano kale inay yeeshaan maamul buuxa oo lamid ah maamulada kale ee hoostaga dowladda federaalk soomaaliya sidoo kale siyaasiyiin ayaa waxay ugu baaqeen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu maamul buuxa u aqoonsado awdal state oo waayii ugu dambeeyaba hadalhayntiisa ay ka taagneyd dhinaca baraha bulshada iyo sidoo kale siyaasiyiinta soomaaliyeed halkala naga dhegeysanaysaana waa ariyadii ujoor markana warka caalamka ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa ku baaqay kulan hordhac ah oo deg deg oo ay yeeshaan golaha wasiirada dagaalka taasoo ay kaga jawaabayaan magacaabista uu ku dhawaaqay madaxweynaha maraykanka donald trump xubnaha guddiga hanaanka nabadda ee khaza saraakiisha israa'iil ayaa qeexay walaacooda ku aadan qaabka loo dhisay waxaa lagu magacaabay golaha nabadda taasoo ay u arkaan in ay ka hor imaanayso siyaasadda israa'iil sheegana in aan israa'iil lagala tashan dhismihiisa golaha fulinta oo kormeeri doona maamulka khaza dagaalka kadib waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka kala socda turkiga iyo qatar laba dal oo dhaleecaya dhaqanka israa'iil inta lagu jiray dagaalka khaza dhegeystayaal warwixii dalka iyo dibidda caawino soo gaara waa nig intaa cidda warkaysa eegana wax dib oo ku daalaan karna bartaana facebook kulena radio jor anigoo imaankee ah sidaas nabadgeliyo